You're with SBS Radio.
xasan doorashooyinka federaalka australia ee sidee iyo tobankii may la qabtay maalintii sabtid ahayd natiijooyinku ma noqonin sidii markii hore oo darasku u badnaa oo ah leybarku inay guulaysanayaan maxay tahay waxyaabaha loo aanaynaya ee natiijooyinkaas aan la filaynin keenay horta madar aad baa u mahadsan tahay wadamadan waxaa laga yaqaanaa kelmad la yidhaahdo monday night quarterback oo macnaheedu yahay cayaaraha badana axadda la cayaara ama sundayda marka wixii dhacay ama sidii loo kala guuleystay qof walbaa jawaab u hayaa maalinta isniinta marka la gaaro doorashadana kama duwan oo maadaama ay runtii ahayd mid aad aan loo filayn oo boqolkiiba boqol la islahaa laybarka guuleysanaya sidee buu u guuleysanayaa imise cod buu heli doonaa imise kuraas buu heli doonaaba laysku haystay laakiin tan waxay noqotay lama filaan waa mide dadka oo daraska iyo cod aruurinta samayn jiray dabcan howl adag baa u taalla oo sababta ay mana aha hal mar cod aruurin la qaaday iyo laba iyo dhowrkii sano u dambeysay cod aruurin kasta oo la qaada laybarka u horeeyey na marka waxyaalaha hadda la isweydiinaya maxaa khaldamay one mid waxa weeye siyaasadihii laybarka waa la eedeynaya waxaa laleeyahy siyaasado aada u fara badan iyo canshuuro badan oo ay soo rogayeen oo dadka si fiican aysan ugu sharaxin oo laga cabsigeliyo dabcan dhinaca kale uu mar walba farta ku fiiqayo lahaa nimankaas haddaad doorataan dhibaata aynu ku dhacayso waa layna canshuuraya siyaasadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa waxa la yidhahda negative gearing oo ah dadka waddankan dadka guryaha gata uma gataan oo geliya guriga ay markaa degan yihiin dadku intooda badan si maalgashi ay u gataan marka dadka xoogaa dhaqaalaha haysto middle classka waxaa laga yaabaa laba guri ama saddex guri oo oo maalgashiya inay leeyihiin oo ay kareeyaan marka negative geerinku waxa weeye lacagta aad bangiga uga soo amaahata guriga maalgashiga tusaale ahaan laba boqol oo kun baad bangiga kasoo qaadatay guri baad ku maalgashatay waad kareysay labadaas boqoloo kun oo aad bangiga ka soo qaadatay lacagta dulsaarka hadhow markaad canshuur celiska samaynaysid waxaad ka dhigaysaa khasaaro oo lacagta qaar baa laguu soo celinaama iyadoo dhan ba laguu soo celiya laga yaaba iyadoo ku xiran hadba dakhligaaga iyo qarashaadka kale iyo negative geerinkaas marka waa wax australia waqti badan kasoo jira waana dalka keliyo nidaamka noocaas leh waana sababta wadankan nidaamka guryahu uu qeyb dhan uga yahay dhaqaalaho dadku guryaha u gataan tii wuxuu yidhi waa joojinayaa marka laga reebo guryaha cusub taasu dad badan bay xoogaa kicisoyo dabcan liberal bartigu uu ka faaideysto wuxuu leeyahay dadka masaakiinta ah oo macalimiinta iyo booliska iyo xoogaagooda gurya investment ku samaysan jiray oo kayd ka dhigan jira oo markay hadhow duqoobaan u magaciisan jiray cabsigelin noocaasaa jirtay oo dhaqaalahooda iyo canshuurahooda iyo runtii aad maaragta ay uga shaqeeyeen liberaalku inay dadka ka cabsigeliyaan nidaamka nimankaanu nidaamkay wataan tan kale waxa weeye waxaa laleeyahay laysu fiirinayaa personalitiga inkastoo australia aysan ahayn nidaamka maraykanka oo kale madaxweyne aan la dooran oo la doorto xubnaha baarlamaanka xisbiga aqlabiyad baarlamaanka ka helan uu prime ministerka doorto waxaad moodaa baa laleeyahay scott morrison inuu ka dhigay nooc milal madaxweyne oo kale maadaama xisbigiisu uu sumcad wanaagsan uusan lahayn sanadihii u dambeeyo ra-iisul wasaarayaashii ay bedeleen oo dadku nacay xisbigiiba meel buu iska dhigay isagaa socday oo wuxuu leeyahay mar isagoo qoslaya mar isagoo dadkii biir la cabaya mar isagoo kubad la cayaaraya mar isagoo le australia waa dalka adduunka ugu fiican wuxuu muujiyey weji ah australia fiican halka libor partiga hogaamiyahooda bill shorton oo kale nin la xakameeyey oo kelmaduu leeyahay la ilaalinayo markiisa horena aanu dhalanba dadka aada u furfuran oo dadku jecel yihiin aan ahayn marka boqol iyo labaatan waxyeelood baa laysku hayaa laakiin siyaasadda personalitiga siyaasadooda aysan sharaxin liberaalkoo dabcan ka cabsigeliyey waxaa kaloo la leeyahay oo hadda gobolada ugu daran oo leybarka looga adkaaday waxaa ka mid ah queensland queensland waxaa ka socotay dood ah in la furo meel macdanta ama dhuxul dhagaxda laga qoro adani la yiraahdo sanado badan miidiyaha ku jirtay oo shirkad hindiya laga leeyahay ay qodaysay now dadka reer queensland ee meelahaas degan shaqooyin badan bay ka helaan way rabaan marka laybarkii magaalooyin melbourne ay ka mid tahay dad joogo cimilada iyo aad runtii diiradda ugu hayo kasoo horjeeda adani iyo shirkadaha cusuboo hadda dhuxuldhagaxda qodayay waxyaalahaasoo dhan marka wuxuu isku dayay laybarku kuwii melbourne oo cimilada rabeyna inuu qanciyo dadkii shaqada muhiimadda ay u ahaydo queenslandna uu qanciyo wixiibaa marka uu isu keeni waayey hadal gooniyana inuu reer victoria u sheego hadal gooniyana reer queensland uu u sheego waxyaalahaasoo dhan baa isku isku dardarsamay oo maaragta laleeyahay boqol iyo labaatan waxyaalood baa dee la sharxay laakiin kuwa ugu waaweyn waa siyaasadda shakhsiyadda labada hogaamiye iyo arintan climate changiga oo la leeyahay xoogaa laborka way ku fogaadeen oo markaas waa maaragta dad badan baa uga leexday gartay dhanka kaleete clive balmer ninka la yidhaahdo ee isaguna siyaasigan ah ganacsadaha caankan ah Een, maxaa kala qabsaday isagiyo doorashadii hadda u dambeysay clive palmer haddaad eh, australia intaa joogtay sanadkii u dambe bilihii u dambeeyey haddaad youtube eh, gashido youtubeka daawat waxaa laga yaaba xayisiintiisa inay kugu soo boodo haddaad facebook gasho waxaa laga yaaba inay kugu soo boodo haddaad joornaal gadatid bejka koowaad ama labaad eh, laba bej oo dhan buu iibsanaya marka waxaa la qiyaasayaa in uu ku qarash gareeyey ololahan doorashada xayeysiino gaaraya afartan milyan qaar baa la yidhaha lixdan milyan oo doolar marka dabcan eh, fikradda waxay ahayd in isaguna baarlamaanka galo xubno isagu uu leeyahayna ay baarlamaan galaan sidii horeba u dhacday terimkii u dambeeyey cidna kumuu lahayn laakiin dowladdii ka horreysay isaguna wuu ku jiray dhowr xubnood oo uu lahaana baarlamaanka way soo galeen marka lacag badan buu ku bixiyey Eh, balse isagu kuma uusan guuleysan oo hadda eh, aqalka hoose iyo kansara midna waxba kuma helin laakiin wuxuu ku faanay habeenkii doorashada oo uu yidhi anigu guul baan gaaray sababtoo ah waxaan australia eh, ka hor istaagay in laybarka iyo bill shorton weliba isagoo bill shorton kelmad eh, markaas caay ahayd oo shifty shorton oo macalada nin isge- islaba gedgediyo oo maaragta aan la aamini karin camal uu la jeeday haddaan ka hortegay inuu dowladda qabto waa u- waa u- waa u- waa u qalmay lacagtaydi waa u qalantaa weeye waana guulaystay weeye marka dad baa qa- qabo xataa mararka qaarkood leh xisbiga liberaalka iyo isagu waa isku ogaayeen nidaamooda socday ahayd maadaama ninkanu eh, shirkadaha uu leeyahy waxaa kamid a kuwa coal mineko kale ama eh, dhuxul dhagaxda kuwa shidoo kale marka laybarka wuu ka baqaayay maadaama ay dhaheen siyaasadda iyada eh, environmentiga ama biyaadda aad baan u bedelina lacag badan baan ku bixinaynaa Eh, marka waxaa la leeyahay door weyn weyn weyn buu ku lahaa sababtoo wuxuu ka qayb qaatay cabsigelinta siyaasadihii laybarka meel walbuuna ku jira youtube telefishin fur facebook fur joornaal fur eh, bilihii u dambeeyey wadanko dhan ba marka qayb badan ba inkastoo cod badan uusan helin oo uusan soo bixin laakiin wuxuu qayb weyn ka ciyaaray baa leeyahay inuu laybarka eh, dadka ku diro Eh, si fiican eh, dhanka kaleete eh, laborku maadaama haddaba ay khasaaraha ka soo gaaray oo aynan haatan iyagu taladii ku guuleysanin ee waddanka australia Een, tallaabada haatan ay qaadeen iyo iskudayga iyo sida ay uga jawaabeen eh, fashilkaasi een, ma tahay mid ku aadan marxalada ay marayaan Horta da- dabcan eh, madarow eh, waxyaalaha dimuqraadiyaddu ay ku fiican tahay ama dalalka dimuqraadiyadda waxa weeye haddii shacabku ay ku diidaan mar walba eedda shacabka lama saaro shacabku way diideen laybarka marka waxay leeyihiin weygan wax u sharaxaynaba khaldamay eh, siyaasadaha iyagiibaa been laga sheegay een, clive balmer bay mar eedeynayaan dowladda eedeynayaan laakiin marna shacabka ma eedeynayaan Eh, bill shorton lix sanuu mucaarad soo ahaa hogaamiye mucaarada soo ahaa Eh, marna lama filayn inuu sii wado ama hadduu hadda- hadduu xataa is adkeeyo yidhaahdo eh, hogaamiyahan sii noqonaya waa lagu dhegi lahaa waa laga qaadi lahaa marka go-aan fiican buu sameeyey waa uu ka degey eh, rajadii uu ka qabay briministarnimada dabcan halkaasi ku baaba'day xisbigu hadda isu aruurin buu wadaa siyaasadoodii nimanka hadda cadcad ee siyaasada een, u u tartami doona waxay dhaheen warqad cad baanu ka soo qaadaynaa wixii hore oo dhan macnii kulli siyaasadahoodii oo dhan inay dib u fiiriyaan weeye dhowr qof baa markii hore magacooda is sheegay tania plibeseg oo hogaamiye ku-xigeenka ahayd markii hore fartay taagtay haddana way ka baxday iyadoo leh eh, caruur iyo waxbaan leeyahay qoys baan ahay waqtigaygu maaragtay ma saamaxayo sababta doontaba ha noqotee chris bowen oo ahaa eh, khasnajiga afhayeenka uu ahaa oo nin isaga laftigiisu cadcadaa eh, baa ayaamahan haddana socsocday hadda ugu dambaystii waa uu waa uu ka degay laftigiisu Een, waxaa kaloo jim chalmers maadaama queensland uu ahaa dharbaaxadii ugu weyn meesha ay kaga dhacday eh, laybarka jim chalmers waa nin laga soo doortay queensland oo dhalinyaro ah oo furfuran oo eh, in fact ahaa afhayeenkii eh, ololaha doorashada xisbiga laybarku ahaa marka laftigiisu inuu gacanta taagto yidhaahdo haddii nin reer queensland ah xisbiga uu hogaamiyey maybe waxbaanu ka bedeli karnaa mustaqbalka ama saddexda sano soo socota laakiin hadda laftigiisa uu ka baxay baa leeyahay marka waxaa cad eh, Anthony Albanese oo eh, Sydney eh, meel caasimadda eh, Sydney eh, kursi kamida laga soo doorto inuu hadda hogaankii maaragta u tartami doono uu isaga keligiis u tartami doono hadda cid weyn oo kale aysan ku haysan uuna sidaas hogaamiye ku noqon doona u badan tahay Eh, dabcanna way aqbaleen eh, xaqiiqda ah in dadkii ay siyaasadooda diideen sababta doontaba ha ku dhacdo inay dib marka usoo shukaansadaan oo siyaasadooda wax kasoo bedelaan oo eh, weyga ay ay dadka ula hadlaan u bedelaan Eh, ma ma arrinta bii'adda xoogaa ay lacag badan iyo ku ku bedele bay bedeli doonaan ma waxay bedeli doonaan siyaasadahooda dhaqaalaha oo canshuuraha oo kale Eh, wax kaloo lagu eedeynaya waxa weeye dadkiiba waxay u kala qaybi qaybiyeen eh, s- eh, dad waxhaysta iyo dadan waxhaysan oo class warfare wax la yidhaahdo oo macnaheedu yahay idinkaa lacag badan haysta sidaas ogeed waa inaan qaar idinka soo qaadno kuwa masaakiintaa siino australiana inta badan eh, dad tujaara iyo faqri maahane dadku inta badan waa dhexday joogaan oo dee qof walba shaqa iyo nolol eh, iska dhexdhexaadu ku noolya marka dadkaasaa la rabay iyagoo aan kala qaybin inay siyaasad dhexdhexaadoo saas dadkoo dhan ay ku qancin karaan inay keenaan bay ahayd marka waxyaalaha lagu haystay ahayd dabcan hadda cashar bay ka qaateen Eh, antony albanese waxay u badan tahay eh, bil bay qaadanaysaa Ni- nidaamka hore lagu dooran jiray laybarka hogaankiisa waa la bedelo awal xisbiga gudihiisa dooran jireen wax kookaska la yidhaahdo laakiin hadda eh, xubnaha ka tirsan eh, xisbiga laybarka oo caadiya na qayb bay ku leeyihiin eh, baarlamaanka inta ku jirtaana qayb bay ku leeyihin marka broses cabaar buu socon doonaa eh, bisha adugu julaay bilowgeeda waa lagu kala bixi doonaa laakiin eh, sida muuqata antony albanese hadda cid eh, hortaagan inuu hogaanka qabto ma jirto ugu dambeynta doorashada een, siddeed iyo tobankii een, may waxaa muuqatay een, tony abbott inuu noqday ninka hadda ugu caansan ee meesha ka baxay oo ra-iisul wasaare hore usoo qabtay Een, isaga maxaa ka khaldamay oo ay kaga guuleysatay weliba gabadh madax bannaan oo aan xisbina ka soconin horta australia hadda eh, waxaad moodaaba laleeyahay siyaasadii eh, caadiga ah oo la yaqaan waxyaalo badan inay iska bedeleen oo matalan eh, kuraas badan oo magaalooyinka waaweyn gudahooda oo waringa oo hadda tony abbott laga qaaday ay ku jirto wenwort oo ku- ay ku jirto waa meeshii ra-iisul wasaarihii hore eh, malcolm tamba laga soo dooran jiray oo gabar independent intay by election ka qaadatay haddana dib looga qaaday Eh, waxaa ka mid a kuraas eh, halkan magaaladan melbourne kuyong la yidhaahdo uu haysto ninka khasnajiga xisbiga li- liberaalka ah eh, kursi kaleo higgins la yidhaahdo hadda liberaalka loo doortay awalna liberaalku haysteen kuraastaas dadka degan waa dad kuraas dad ladan ay degan yihiin weeye midna waxay ku taalaa eh, sydney oo kale midna waxay ku taalaa eh, xaafadaha eastig oo bonda iyo dadka qanigaa degan yihiin midna waxay ku taalaa waringa waa waqooyiga waa manly iyo xaafado dad qaniga ay degan yihiin halkana sidoo kale waa xaafado qaniga oo tuurag iyo ay- ay- ay ku jiraan dadka xaafadahaas degan hadda waxaad moodaa dad eh, runtii arrimaha biyadda aada ugu ololeeya inay yihiin halka dadka caadiga ah ee shaqaalaha ah ee- ee queensland degan ama gobolada degan biyaddu weli maskaxdooda kuma jirto weli waxay la tacaalayaan de- nolol maalmeedkii iyo cayshkii see shaqo u helaa see maaragtay guri u gataa see awoodeyda marka labadaas eh, kooxood oo kala duwan oo australia sidii lagu qancin lahaa oo isku siyaasadna loogu samayn lahaa bay hadda siyaasiyiinta laga rabaa inay ka shaqeysaan marka waringoo kale eh, hadda meesha tony abbott laga qaaday eh, dadka kursigaas degan biyadda wax weyn u ahayd tony abbotna waa nin weligiis lagu dhaliili jiro lalahaa waa dadka loo yaqaano eh, climate change denialist macnaa dad dafirsan in eh, isbeddel cimilo uu jiraba ama in dadku wax ka qaban karaan ama in australia ay qayb ka qaban karto dad- nin aa- aaminsan weligiis muu ahayn malcolm tambal hadda ka hor eh, markii mucaaradkaa saasuu uga tuura booska isagoo leh waxaas anagu shaqa kuma leed malcolm tambal nin xoogaa dhinaca bidixda uu e- uu raacsan buu ahaa oo aaminsan isbeddelka cimilada iyo in wax laga qabto marka ninkaas aad baa loola tuuray waxaan maqlaya nin eh, journalista suxufi weyn oo leh eh, xubno ka tirsan xisbiga liberaalka waxay dhaheen inaan guulaysano dowladdii he- aan helno tony abbotna laga qaaday guul ka fiican oo aanu gaari lahayn ma jirto taas macnaheed waxa weeye tony abbott xisbiga gudihiisana wuxuu ka ahaa sun buu ka ahaa sababta oo wuxuu dadka dadna aad bay u nacbayoon dad badan baa nacba xisbiga gudihiisa marka labor eh, liberaalka laftigiisa runtii qaar badan oo aad ugu faraxsanayeen inuu baxo dowladdiina ay noqdaan hadda scott morrison hawo fresh u cabaya waa waa nin maaragtay prime minister noqday eh, campaign soo noqday eh, hadda maaragtay doortay.
la doortay isaga la doortay aan beenbeen ku helin aan cid ka dhicin si aqlabiyadii weliba loo doorto hadda toddobaatan iyo lix bay haysaaneen toddobaatan iyo sideed gaaraan baa laga yaabaa weli dhowr laba kursiba la isku haystaa laga yaaba qaarin ama mid ama laba inay helaan marka eh, eh, liberaalku eh, baldegii ugu weynaa bay- bay bay ku jiraan hadda laftigooda waxaa la leeyahay laybarkuna waa inay cashar ku soo qaataan wixii ku dhacaya sababta loo dooran waaye liberaalkuna ma aha inay noq- isla weynaadaan oo dhahaan mandate baanu haysanahay wax walbaanu qasi karnaa ciddaan doon cidda doo- doo- doontaanu wax yeeli karnaa siyaasadaan doonaan la imaan karnaa laakiin waxaa muhiim oo in in la tilmaamaa in eh, aqalka hoose weeye meesha aqlabiyadda ay ku yeesheen oo dowladda ay ku noqonay laakiin aqalka sare aqlabiyad kuma lo soddon iyo sagaal baa laga rabay inay aqlabiyad ku noqdaan ilaa soddon iyo saddex iyo wax lamid a haystaan marka mar walba waxay u baahanayaan si shuruucdooda ay sanadka u mariyaan waxay u baahanayaan xildhibaano madax bannaan ama leybarka ama ama ama ama greenko kale marka eh, doorasho aada u xiiso badan bay ahayd runtii Eh, laakiin inagoo kale iyo meelahan ka nimid iyo dadka eh, ka yimid dalalka eh, siyaasadooda aysan deganayn runtii waa dareemaysaa waa waa siyaasad waa dimuqraadiyad dadkibaa shacabkiibaa loo dhiibtay ciday siiyaan baa soconaysa cidda kalena nabaday wey
kaasi wuxuu ahaa xasan jaamac oo aan ka- xasan jaamac oo aan ka waraysanaynay arrimihii doorashooyinka ahna agaasimaha laanta afka soomaaliga idaacadda s b s xasan waad mahadsan tahay waa mahadsantaha madar
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.